shacabka ku nool degmada baardheer ee gobolka geda ayaa weliba iyo ku hadlina dhibaatada iyo ku dhalatii buundala-aanta ku jarta degmada kuryada marki iyo burburtii buundadii kataali degmada baardheere muddaha dili karoog ilaa iyo saddex bilooda dhibaatadan kuwinya weliba wajahday dadkii inshal gudubi lahaayee dhiniyada magaalada iyadoona xilligan iyo ku shaqayn ilaa iyo labaatii shan doomood oo badan aanlangordo makaafta cali bilow oo ku mid ee walgaradka degmada baardheer iyo sheegay inay dhibaato xoogan ku dhalatay buunta la-aanta degmada uso-onasaas oo kale sheegay haddii la helo waayo buunta dhibaatada shacabka meelisay iyo kusii wiinaado doonta waagii hore buundada jirtay maalinka waxaa gudbi jirtay ilaa labaatan kun oo qof ayaa labada gede isaga gudbi jirtay oo micnihii isu socodka magaalada hadeertaanna maxaan ku rahdaa dooman yaryar oo macamal oo xaaladooda xitaa khatartahay ayaa ka shaqaynayo ciyaalkii iskuullada oo labada gedi macnaha oo isaga kala gooyshi jiray waxay noqdeen hadda in oo maxaan ku rahdaa ay gudbi waayaan oo xaafadihii lagu celiyo cabdifataax cadow weliba maamulaha iskuullada hirda baardheere weliba uuse sheegay dhibaatada ku dhalatay buundla-aanta degmada baardheere inay saameyn weyn ku walatay adeegyada walbarashada ee deegaanka
arday aad iyo aad u fara badan baana dhanka daanta galbeed ka imaado waxbarasho usoo doonato ardayda ayada dhibaatay caqabada bay ku qabaan soo gaaritaanka goobaha waxbarashada ku dhowaad arday ilaa iyo dhowr boqol ah ayaa gediga shisha ama daanta galbeed waxbarasho ka soo doonato dee waalidiin fara badan baa walaac ka muujiyo saac markii ay soo gudbaan ama intaysa soo gudbin taleefon baa lagaasoo la dabadirayayo laleeyahay si nabad amay ku soo gaareen taa waxay caddayn u tahay dhibaatada ka jirta meesha marar qaar baa waxaa dhacdo inay hal duun shaqayso tiibaa ardaydii iyo dadka shacabkaa soo wada korayaan sidii dhacdo dhacday daraadoo kaleeto